إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسو جنة تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسيني بقل يا فرطن ونوغا باللابان يا آيات سديتا يا صدحادا من سورة الشعراء قال الله تبارك وتعالى qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi nabiyulaahi ibraahim ayaan ku soo jirnay qisadiisii wuxuu yidhi nebi ibraahim rabbi rabbigaygiiow hablii ii hibe oo isii xukman cilmi naafica waalxiqnii ihaleeshiyo igu dar bisaalixiina dadka wan wanaagsan wajcal lii ii yeel lisaana sidqin run carabkeed fil aakhiriina ummadaha dambe dhexdooda iigu yeel wajcalnii igar yeel min warahati aljanna min warahati jannati naciim jannatu naciim dadka dhaxla mid ka mid ah waqfir liabiya allaw aabbahay u dembi dhaaf innahu aabbahay kaana wuxuu ka mid ahaaday min addaalliina dadka baadiyoobay walaa tukhsinii allow hay dullaynin yowma maalin yubcauuna dadka la soo bixinaa yowma maalin allow hay dullaynin laa yanfacu uusan wax tarayn maalun maal walaa banuuna wiilalna aysan wax tarayn ilaa man qof maahane atallaaha alle ula yimaada biqalbin qalbigaasoo saliimin nabad galay waxaan ku soo dhex jirnay qisadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam nebiyullaahi ibraahim qoomkiisiiyuu la dooday dood aad u caddaan badan wuxuu ku yidhi maynin maqlayaan sanamyaalka aad caabudaydaan markaaad tuugaydaan haddaad caabuddaan wax maynin tari karaan haddaad cibaadadooda iska daydaan maynin dhibi karaan waxay qirteen marka inaysan maqlayn waxna tarayn waxna ka dhibi karin hadday cibaadadooda iska daayaan hadday caabudaan aysan wax tarayn laakiin ay tahay ablaga soo gaar iyo dhaqan soo jireen ah arrintaas markay qirteen waa kii yidhi idin waxaad ogaataan oo idin sheegayaa afara'aytum bal ka warrama maa kuntum tacbuduuna antum waaaba'ukum alaqdamuun fa inahum caduwun lii ilaa rabb alcaalamiin waxaad idinka iyo aabbayaalkiinii hore caabudaydaan cadowey aniga ii yihiin rabbulcaalamiin mahane rabbulcaalamiinu marka tiriyey sifaaddiisa wax ka mid ah sifaadda rabbulcaalamiin wax ka mid ah waa rabbiga i abuuray waa rabbiga i hanuuninaya waa rabbiga i quudiya waa rabbiga cabitaanka i siiya waa rabbiga markaan xanuunsado i caafiya waa rabbiga i dilaya waa rabbiga isoo noolaynaya waa rabbigaan ka rajaynayo inuu ii dhaafo gafafyaalkayga maalinta abaalmarinta halkaas markuu marsiinaya nebi ibraahim ayuu rabbi tuugay waa ducaystay wuxuu yidhi nebi ibraahim rabbi rabbigaygiiyo hablii ii hibe oo isii xukman xugun allow isii maxaa loola jeedaa xugun a'immada waxa weeyaan laba qowlba waa ku fasireen xugunka cilmi naafica sida cabdullaahi ibni cabaas uu maray cilmi naafica a'immada galna waxay mareen annubuwa sida ibnu jariir iyo a'imo kale marka ismana diidayaanoo ikhtilaafka noocaasa dhowrkoodan soo sheegnay ikhtilaafu tanawuca la yidhahdaa macaani badan oo aayaddu koobsanayso ayaa imaamkaanu mid sheegi kanuna mid kaluu sheegin marka kulli macaanidana way soo dhexgelayaan sababto ah markii nabi laga dhigo hadda nabi waa loo waxyoona waxa loo waxyoonaana waa cilmigii naafica ahaa marka nabinimo weeye a'immada gabola ku fasireen qaar waxay ku fasireen cilmi naafica qaar kale waxaaba yidhahdeen caqli saliima qaara ku fasireen marka caqliga saliimkaana de cilmiga lagu fahmaa cilmiga ayaa lagu fahmaa rabbi rabbigaygiyo habli isii xukman cilmi naafica wa alxiqni iyo haleeshiyo igu dar bisaalixiina dadka wan wanaagsan ducada labaadna rabbigiis wuxuu weydiistay ilaahay saalixiinta inuu ku daro adduunka inuu saalixiinta ku jiro aakhirana saalixiinta uu ku jiro waana taasuu ilaahay weynaa waa ka aqbalay subxaanahu wa tacaala saalixiinta ayuu ku jiraa nabiyullaahi ibraahim suuratu saafaadan ku soo marnay wa taragnaa calayhi fi laakhiriin salaamun calaa ibraahim kadalika najzi lmuxsiniin suuratulcankabuudna waxaan ku soo marnay wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi laakhirati la min asaalixiin marka ducadiisa ilah waa aqbalay saalixiinta ilaahay ka mid dhiga marka waa sifo aad u wanaagsan inaad ilaahay weydiisato ilaahay saalixiinta inuu kugu daro saalixiinta inuu kugu daro adduunka ood la noolaato ood ayagaa jeceshahay ood ayaga waxa weeyaan saaxiib la tahay ilaahay maalinku addoommada soo bixinayana uu kula soo bixiyo ayaga waa sifo aad u wanaagsan rabbulcaalamiinna waa laga tuugaaho waa la weydiistaa wajcal lii allow ii yeel lisaana sidkin carab run ah fil aakhiriina ummadaha dambe dhexdooda maxaa loola jeedaa wuxuula jeedaa sida uu yidhi xaafid ibnu kasiir wuxuu allaah weydiisanayaa ilaahay ammaan wanaagsan dadka dambe inuu dhex yeelo wajcal lii dikran jabiilan ilaahow xus wanaagsan ii yeel bacdi aniga gadaalkay oo laygu xuso oo ilaahow ummadaha iga dambeeya wanaag miday ku tilmaamaan iga dhig miday wanaag ku tilmaamaan waxa weyn imaamu tawxiid imaamu alxunafaa mid ay wanaag ku tilmaamaan ilaahu iga dhig ummadaha iga dambeeya wuxuu yidhi ibnu jariir macnaheedu waxa weeye wajcal lii fi nnaasi dikran jamiila alla ummadda dhexdeeda sheegid wanaagsan ii yeel wa hanaa'an xasanan ammaan wanaagsan baaqiyan ee ku baaqi noqota fii man yajiiu bacdii fii man yajii'u dadka imaanaya min alquruuni ee quruun ah bacdi aniga gadaalkay marka macnaheeda waxa weeye wajcal li lisaana sidqin macnaheedu waxay tahay ilaahow dadka iga dambeeya ammaan wanaagsan ii yeel ilaahu dadka iga dambeeya dhexdooda ammaan wanaagsan ii dhig sidaasna ilaahay waa ka aqbalay subxaana wa tacaala nabiyullaahi ibraahim wax diin sheegtaa ma jiraan oo diin weliba samaawiya sheegta ilaa wuxuu sheeganayey inuu diinta ibraahimba ku sugan yahy yahuud waxay leedaha waa annaga kirishtan waxay leeyihin oo waxa weyan waa annaga xataa mushrikiinu carab waxay leeyihin calaa millati ibraahim aan ku sugannahay dhammaan ummadda ilahay waa jeclaysiye quluubtoodiiyuu jacayl u geli quluubtoodii muminiintana hadde dariiqoodii xaqahaba iyagaa ku sugan dariiqii xaqaha nebi ibraahimba waxa weeyaan waxaa ku sugan waa nabi maxamed iyo inta rumayday marka ilaahay weyna waa ka aqbala ducadaas halkaas wuxuu yidhi alcalaama maxamed ibnu cali alkerji waxaa laga qaadanaa qofka inuu jeclaado ilaahay mu'miniinta inuu u dhexgeliyo ammaan wanaagsan arrintaasu inay tahay shay wanaagsan oo ay bannaan tahay laba shay yaana kala jirta waa inaysan iskaga kaa dhexgelin haddaad camal samaydo oo aad u samayda dadku ha kugu jeclaadeen shirkiyaa la yidhahda waana xaaraan ilaahayna ka aqbali ma laakiin fiiri camalkiiyaad samayneen waxaad u samaynay ilaahay inuu kugu jeclaado raalli kaaga noqdo ilaahay markuu ku jeclaadana jacaylkaaga iyo maxabadaadu quluubta mu'miniinta gelina sida xadiis saxiixa ku sugan oo dhulku u soo dejina marka taas inaad jeclaato oo ah camalkan allaad u samaynaya dartiis in ilaahay kugu jeclaado kadibna addoommada dhexdooda kuu dhigo jacayl sidaasu waa si sharci ah bal waa mamduuxba waa shay wanaagsan oo nebiyullaahi ibraahim oo la rabo in lagu daydo ayaaba rabbulcaalamiin sifaadiisii wanaagsaneed oo ilaahay ku tuuri jira nooga middiga marka waa shay wanaagsan oo bannaan in qofku jeclaado ilaahay inuu mu'miniinta dhexdooda jacayl u dhigo marka laakiin waa inaysan iskaga kaa darmin midda shirkiga iyo wax bannaan waxa shirkiga waxayn camalkii markaad samaynayso inaad u samayda dadka kugu jeclaada taas waa dalaal iyo shirki midna waxay tahay allaah inaad camalkan u samaydo ood jeclaato ilahay inta kaa aqbaloo ku jeclaado inuu dadkana jacayl kuu dhex dhigo marka taasuna waa midda bannaan marka wuxuu yidhi wajcal li ii yeel lisaana sidqin carab oo waxa weyan run ah lisaana sidqin waxa weeyaan carab oo run ah macnaha ammaan wanaagsan loola jeeda min idaafati almawsuuf ilaa sifatihi carab run ah macnaha carab wanaagsan oo run laygu ammaanayo imaamkii tawxiidka imaamkii sunnada imaamkii kayrka ayaa la leeyahy ilaahu yeel macnaheedana waxa wey sidaas uu yidhi ibnu jariir wajcal lii fi nnaasi dikran jamiilan wa hanaa'an xasanan baaqiyan fii man yajii'u min alquruuni bacdii saas weeyaan wajcal lii allaw i yeel lisaana sidqin carab run ah fil aakhiriina ummadaha dambe dhexdooda wajcalnii allaw iga dhig min warahati ljannati naciim jannatu naciim dadka dhaxlaya mid ka mida allaw iga dhig jannada layskugu nimceeyo layskugu barwaaqeeyo dadka dhaxalka u helaya ilaahow mid ka mida iga dhig oo waxa weeyaan qofka gaalka ah waxa weeyaan mar waxaa la leeyahay qof kastoo banu aadanoo ilaahay markuu abuurayba naartana boosa looga abuuray jannadana boos marka kii gaalka ahaa markuu naarta la galay waxa laleeyahay booskaasaad naarta leedahay booskaagii jannada aad ku leedaho haddii aad iimaan la imaan laheed aad degi laheed waa kaas mid naarta ha lagugu bedelay kaasna muminiinta qaadanayo qofka muuminkaaha jannada galana waxaa laleeyahay booskaas jannadaad leedahay kaas aad naarta ka geli laheed haddaad alla caasi laheedna mid kaloo jannada ha lagugu bedelay kaasna melihi shaqo kumeli marka dadkaas dhaxlaya daaraha kufaarta ee kuwood inta qada kuwa kale dhaxalka usii degaya ilaahu kuwaas igu darw واغفر لأبي الله أبهي الدنب الضعاف إنه أبهي كان وحو كمطها من الضالين كوى باديوبي نبي إبراهيم أبيس وحو قف أهل الضلال كفر ينكو دنت نبي الله إبراهيم أبيس وحو لها أهل الضلال أها وانا باديوبي قال لماذا ينكو دنت marka arintaas oo suuratu shucaraa ilaah uu ku sheegay subxaana wa tacaala suuratu waxa weeyaan waxay noogu imaan doontaa maryamo sidoo kale waxay noogu imaan doontaa suuratu lancaam meelo badana qur-aanku sheega marka nabiyullaahi ibraahim aabiis kaafiru ahaa xadiidka saxiixana sidaas ayaa ku sugan sidaas ayaa ku sugan arintaas marka oo uu halkan ku yidhi waxa weeyaan allaw aabbahay u dembi dhaaf wuu ka laabtay nabiyullahi ibrahim markii dambe nabiyullaahi ibraahim wuu ka laabtay إلهنا ما شاء سبحانه وتعالى في سورة التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إلى وقر النبي الله إبراهيم دم بداف دلب كيسا أو أبيس ودم بداف ضلبي ما هين إلا بلنقات وبلنقات ما هين سورة مريم وبلنقات أكي دونا بلنقات كلي أي إهير مركا فلما تبين له أنه عدو لله markay u cadaatay inuu cadow alla yahay tabaraa minhu aabbihiis beriyuu ka noqday saasaa rabulcaalamiin yidhi aabbihiis beri uu ka noqday ina ibraahiima la waahum xaliim markaasaa ilaahay ammaanay ibraahim inuu ahaa mid wax way noqosho badan ilaahi weynaa in badan u laabta oo dulqaad badan horayna suuratun mumtaxinana waxaan ugu soo marnay in sifadaas uu ah ilaahow aabbahay u dembi dhaaf waa baadiyaysan yihiin inaan looga dayo karin nabiyullaahi ibraahim oo aabbaha haddii ilaahay ma qadaro aabbaheen gaalkuma qadaro ee qofkay dhacdo aabbihiis inuu gaalnimo ku dhinto iyo shirki inaysan u bannaanayn inuu yidhaha allow aabbahay u dembidhaaf inaysan u bannaanayn oo suuratulmumtaxinaan ku soo marnay asagoo alla yidhi subxaanahu wa tacaala qad kaanad lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima dayasho wanaagsana nebi ibraahim kugu sugan waladiina maxaw iyo dadkii la jiray goormaa lagu dayan id qaaluu liqowmihim markay tolkood ku yidhaahdeen inaa buraa'aau minkum wabimaa tacbuduuna annaga berii'aan idinka nahay idinka mushrikiinta ah iyo waxaad caabudaydaanba min duuni illaah kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbaqdaa abadaa xataa tu'minuu billaahi waxda markaasuu alla yidhi ilaa qowla ibraahiima ugama dayanaysaan laakiin ibraahim qowlkiisa liabiihi aabbihiis uu ku yidhi la astakfiranna laka ilaahan dambidhaaf kuu weydiinaya arrintaas uu yidhi ma uga dayo kartaan taas looga dayo ma adiga haddii ay noqoto aabbaha inuu mushrig noqdo khalaas weeye dembidhaaf ilahay uma weydii kartid marka arrintaas asna wuu ka laabtay dadkana ilaahay sidaasu uga reebay in looga daydo in looga daydo qofka inta waalidkiisu nool yahay hadduu gaal yahay ilaahay weynaa wuxuu weydiisan karaa inuu hanuuniyo laakiin hadday caddaato inuu gaalnimo ku dhintay iyo shirki uma bannaana inuu yidhaha ilaahay u dembi dhaafo maxaa ilaahay uma dembi dhaafo gaalada ilaahay uma dembi dhaafo waa qalad markaa tira ilaahw u dambidhaaf marka inaad tidhaahdo nabigeenna suban sala allahu calay wasalam xadiiska saxiixu lbukhaariga iyo qayrkiisba ku sugan min xadiidi abi hurayra wuxuu yidhi maalinka qiyaamaha nebi ibraahim ayaa la kulmaya aabbihiis yalqaa ibraahiimu abaahu aazara nebi ibraahima maalinta qiyaamaha aabbihiis aazaru la kulmaa markuu la kulmo wa calaa wajhi aazar qataratun wa gabara madow iyo boor iyo dulli a saaran ila waa qof gaalnimo ku dhintay markuu arko wuxuu leeyahay yaa markuu arko wuxuu leeyahay miyaanan ku dhihin hay caasinin aab adduunka markaan joognay saw kuma aanan dhihin hay caasinin uu leeyahy markaasuu aabbihiis leeyahay falyowma laa ucsiika maantaanan ku caasay qof kasta oo maanta intuu noolaa inta xaqa loogu yeeray diiday sidaasaa ku dambaynaysa maalin aan xaq aan lagaa yeelin haddaan qaadanaa maalinkaasad jeclaysa doonta inaad maalinka xaqa qaada laheed fiiri maalinkii aakhiro la taagan yahay uu leeyahay maanta kelmad kuga caasi maayo qabo muxaa la qaban karaa maantaas ya waa goorma waa mar la joogo daaruljazaa meesha laisku abaalmarinayo daarulcamal lama joogo fiiri maantaanan kelimad kuga caasa inuu leeyahy waxaan arki doonaa suuratumaryam inuu yidhi iga fogow oo xataa inuu la joogo uu diiday adduunka markuu joogo asagoo le war aabbo shaydaan ha raaci ha raaci shaydaan cadaabaan kaaga cabsa jirkaaga inuu taabto asagoo oo weliba si raxmadla ugu sheegay so uma jeedid marka wuxuu yidhi maantaana wax kugu caasayn markuu saas yidhi uu rabbi la hadlay nabiyullaahi ibraahim maxsharkii qiyaamaha la taaganyay yaa rabbi innaka wacadtanii anlaa tuhzinii yowma yubcauun alla soo iima ballanqaadin inaadan idullaynin maalinta addoommada la soo bixinaa fa ayu khizyin akhzaa min abi abcad ilaahayow maxaa ka dulli badan aabbahay oo naxariista laga fogay maanta aa soo ima ballan qaad inaad duleehay dulli ka weyn miyaa jira aabbahay oo naxariista laga fogay saasuu leeyahy fiiri bal meeshay ku dambaynayo haddaadan ilaah waxidin oodan tawxiid la imaan laa nabiyan wax kuu qaban karin walaa weliyan wax kuu qaban karin walaa cid wax kuu qaban kartaa ma jirto fayaquulu allahu tacaala innii xaramtu ljannata cala alkaafiriin alla wuxuu ku leeyahy nebi ibraahin waan ka xarimay jannada gaal inuu galo xaaraanay ka tahay mushrik soo ma jeedid markaasaa la leeyahay ibraahiimow maa taxta rijlayka labadaada lugood hoostooda waa maxay waxa ku sugan markuu lugahiisa fiiriyo faidaa huwa bidabxin mutalabik waaba la gowracay dhiiga lagu dharooba isagii dhammaada riwaayaad kaleeta waxay leedahay waxa weeyaan faidaa daykhu waxaad moodaa dhurwaa saxaradiisii ku dharooban waa aabbihiis soo ma jeedid fa yuukhadu biqawaa'imi markaasaa lugihi inta la qabto fa yulqaa fi naari naarta lagu tuuraa nebi ibraahim aabihiis waa xadiiska saxiix bukhaariga ku yaala soo ma jeedid waxa weeyaan qof walba markaas waa inuu ogaadaa haddaadan tawxiid maanta ku noolaan oo aadan ku dhiman inaad cid wax kuu qaban kartaa jirin shafaacana aadan arkaynin soo ma jeedid qur-aanku waxa weeye nebi ibraahim aabbihiisu leeyahy waa ku celcelina qur-aanku sunnaduna way ku celcelina qaaraa yii damceen ay ka leexiyaan yidhaa maya aabbihiis maan adeerkiisu ah waa qalad weeyaan qalad weeye iyadoo qur-aankii leeyahay waa aabbihiis oo nabi maxamed leeyahay waa aabbihiis inaad adugu tira aabbihiis ma ahan wax fiican maahan waa wax aad u lunsan hadhihin marka ilaa wuxuu yidhi subxaana nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi walaa tukhzina allaw hay dullaynin yowma maalin yubcauuna addoommada lasoo bixinaa yowma maalin allaw hay dullaynin laa yanfacu uusan wax taraynin maalun maal walaa banuuna widal maanta waxaa ilaahay loo caasiyo badanaaba waa maal raadin waa madaxnimo raadin waa wiilal raadin waxa weeyaan intaasaa ilaahay loo caasiyey wixii marka aad shalay ilaah u caasiray maalinaysan waxba taran weyn ilaa man atallaaha laba icraabooda ku bannaan istinaha in laga dhigo mutasil markaas manta waxaa laga soo reebaa mafcuul maxduufa yowma maalin laa yanfacu uusan wax tarayn maalun maal walaa banuuna wiilal axaddan qofna aysan wax tarayn ilaa man qof unbay wax tarayaan atallaaha alla ula yimaad biqalbin alla ula yimaada biqalbin qalbigaasoo saliimin nabadgalay oo shirki ka nabadgalay markaas macnuhu waxay noqonaysaa maalka maalka waxa weeyaan maalinkaas qiyaamaha qof uu wax taraya waxaa ka jira qofkii iimaan iyo tawxiid ku sugnaa qofka hadduu iimaan iyo tawxiid leeyahay maalkiisa iyo duriyadiisa adduunka allu uga shukrinaa daacada allu u adeegsanaa waxa weeyaan shukrintii iyo daacadii uga adeegsaday raalli ahaanshaha la iyo jannuba kusii helaaba waxba kaa laabi maayaan marka adduunkana waa nimco aakhirana waa janna qofka hadduu iimaan saxa leeyahay maalka uu adduunka haystaa wax ka dhibin ma mar hadduu dariiq sharci u adeegsanaa welidaa saas daraaddeeda casharatu lmubashariina biljanna in badan waa aqniya aqniyadii saxaabada wey soo uma jeedid marka maalkii qofku hadduu ilaahay ku caabudayo oo uu ilaahay uga baqayo waxba ka dhibi maayo ee waxbuu taraaba waxbuuba taraaba daalika fadlu laa yu'tii man yashaa laakiin qofkii aan qalbi saliiman la imaan oon tawxiid saxiixa la imaan maalkiis waxba u tarim maalkiis waxba u tarima wax kastuu maalahu lahaa xayl cadaabka ilahay iskagama gadi karo taas waa icraab icraabka kaleeto ilaada waxaa laga dhigaa istifna munqadica ilaa man atallah laakiin man atallah qofkii la yimaada biqalbin saliimin qalbi nabadgalay oo shirki ka nabadgalay fadalika yanfacu kaas ayuu anfacaya qofkaas waxaa anfacaya tawxiidkaas fadalika yanfacuhu tawxiidkaas ayaa anfacaya qalbi saliim sida cabdulahi bn cabaas ku fasiray waa tawxiid waa qalbi ikhlaas ka buuxo oo macnaa shirki ka nabadgalay wuxuu yidhi yashhadu an laa ilaha illa allah mujaahid xasan basri waxay ihahdeen biqalbin saliim min ashirki shirki waa inuu ka nabadgalay shirki waa inuu ka nabadgalay marka waa sidaas weeyaan qalbiga saliimka ah waa qalbigaas qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa uslifat iljannatu jannadii waa la soo dhoweeyey maalinkaas lilmuttaqiina dadka alla ka baqaa loo soo dhoweeyey wa burisat iljaxiimu naartii jaxiimana waa la soo muujiyey lilghaawiina dadkii baadiyoobay ayaa loo soo muujiyey wa qiila waxaa la yidhi lahum lilghaawiina dadkii baadiyoobay waxaa lagu yidhi ayna xaggay ahaadeen maa shaygii kuntum aad ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda min duunillaahi alla ka sokay xaalay ahaadeen hal yansuruunakum mayniin gargaarayaan maanta oo cadaabka mayninka difaacayaan ow yantasiruuna amase ayagu xataa lafahooda ma gargaarsan karaan oo cadaabka ma iska celi karaan fakubkibuu waa la gembiyey fiiha naarta dhexdeeda lagu gembiyey hum ay ilmacbudiin kuwii la caabudi jiray iyo walqaawuuna kuwii baadiyoobo caabudi jiray iyo wa junuudu ibliise ibliis ciidamadiisii ajmacuuna dhammaantood naartaa lagu gembiyey qaaluu waxay yidhahdeen ahlu naarkii walxaal hum ahlu naarkii yakhtasimuuna ay ku doodayaan fiihaa naarta dhexdeeda ay ku doodayaan waxay yidhaahdeen tallaa ilaah baan ku dhaarannay in kunnaa waxaan ahayn fii dalaalin baadi dhexdeed kuwa ku sugan baadidaasoo mubiinin cad cid waqtiyaan dalaal ku sugnayn nusawiikum aan idinla simaynay sanamyaalkiinnaanow birabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigii iska lahaa wamaa adallanaa nama baadiyayn ila almujrimuuna dembiilayaalkii maan cid kale nama baadiyayn famaa lanaa maanta nooma sugnaanin min shaaficiina kuwa ergeeya walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin saaxiibkaasoo xamiimin dhow oo qaraabo ah amase saaxiibnimada ku dhow falow anna lanaa allah hadduu noo sugnaa laheed karatan celin fanakuuna fa bisababi an nakuuna inaan ahaano sababteed min almu'miniina mu'miniinta kuwa ka mid ah inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la'aayatan calaamad ayaa ku sugan wamaa kaana aktarhum dadka intooda badanu ma ahan mu'miniina kuwa xaqa rumayna wa inna rabbaka rabbigaa lahuwa alcasiisu waa midka qaalibkaa alraxiimu oo naxariista badan allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin maalinka aan maalka iyo wiilashu wax taraynin ee uu wax tarayo qalbiga saliimka ah ee ka nabadgalay shirkiga ee towxiid ka buuxsamay iyo daaca ilaahay maalinkaas waxaa dhacaya ilaah wuxuu yidhi subxaana wa uslifat iljannatu jannadii waa la soo dhoweeyey iyadoo la qurxiyey la dhalaaliyey aa la soo dhoweeyey lilmuttaqiina dadkii alla ka baqi jira loo soo dhoweeyey fiiri la dhihi maa reer hebelaa loo dhoweeyey kooxiblaa loo dhoweeyey waxaa la leeyahay dadkii sifadaas leh haddaad muttaqiinta ka mid noqoto kuwa loo dhoweynayaa ka mid tahay haddaadan ka mid noqon adaa iska saaray sifadaas unbay leedahay mutaqiintiiyo jannada loo soo dhoweeyey wa burisat iljaxiimu naartii jaxiimana waa la muujiyey waa la soo daahiriye waa la soo muujiyey lilqaawiina kuwa habaabay oo baadiyoobay ayaa loo muujiyey cidda raban ha ahaadeen baad ka mid tahay kuwa baadiyoobay jaxiimaa lagu soo muujinaa wa qiila waxaa lagu yidhi markii naartii jaxiim ay soo muuqato xagga taagan tahay jannadiina xagga ka muuqato ayaa waxaa lala hadlin dadkii baadiyoobay marka dadka baadiyoobay maanta waxaa loola jeedaa mushrikiintii dadkii ilaahay iyo cid kale isla caabudaa loola jeedaa tanaana kutusayda ilaa wuxuu yidhi subxaana wa qiila waxaa lagu yidhi lahum lilghaawiina kuwii baadiyoobay ilaa baadida ugu weyn kuwa ku dhacda waa mushrikiinta waxaa lagu yidhi ayna xaggay ahaadeen maa wixii kuntumaad ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda maantaad ugu baahi badan tihiin wixii alla ka sokooye ood caabudi jirteen meel ku sheega ilaa maanta maalinaad uga baahi badan tihiin ma jirto waa taasaa naartii jaxiima wa qiila waxaa lagu yidhi lahum lilqaawiina kuwii baadiyoobay ayna xaggay ahaadeen maa wixii kuntum aad ahaydeen tacbuduuna kuwa caabuda min duunillaahi alla ka sokay xaalo ay ahaadeen aawey wixii alla ka sokoy caabudi jirteen sidaasaa lagu yidhi hal yansuruunakum mayniin gargaarayaan maanta maantaad ugu baahi badan tihiin oo cadaabka alla midinka difaacayaan ow yantasiruuna haddii kale ayagu ma gargaarsan karaanoo ayagu lafooda wax ma iskaga celi karaan marka waxaa cad inay markaas qiran yihiin inaysan ayagana wax u tarin ayaguna iska difaaci karin cadaab ilaah wuxuu idhi subxaana fa kubkibuu waa la gembiyey waa la gembiyey kubkibuu wowda waxaa loo celinaa kuwii la caabudi jiray ay ilmacbudiin wey kuwii la caabudi jiray aa la gembiyey fiihaa filjaxiimi naartii jaxiime dhexdeedaa lagu gembiyey naartii jaxiime dhexdeeda ayaa lagu gembiyey hum macbudiintii iyo walqaawuna kuwii baadiyooba caabudi jiray labadaba labadiiba waa lagu gembiyey iyo wa junuudu ibliisa ciidamadii ibliis ajmacuuna dhammaantood waxaa loola jeedaa ciidamada ibliis wuxuu yidhi ibnu jariir dabari waxaa loola jeedaa wuxuu yidhi wa junuuduhu kullu man kaana min atbaacihi ciidamadiisu waa ciddii raacday cid kastoo raacday oo shaydaanka addeecday qof kuwaas way ciidamadiisu wa junuuduhu kullu man kaana min atbaacihi min duriyatihi kaana min duriyatihi kaana oo min duriyati aadam ha ahaado ciddaas adeecday jinni oo duriyadiisa ha ka mid noqoto ama insi ha ka mid noqoto duriyo aadam ha noqoto ciddii adeecdayaa loola jeeda sidaasaa loola jeeda ciidankiisa waa isku mid waxa weeyaan ha ahaado min duriyati kaana ow min duriyati aadam saasaa loola jeeda marka cid kastoo ibliis raacday ee shirki ka shaqayday ee dhiig muslim ka shaqayday ee bidca ka shaqayday ee zine iyo qamre ka shaqayday ee wax shara ka shaqayday kuwaas way kuwa loola jeedaa iyo wa junuudu ibliisa ibliis ciidamadiisii ajmacuuna dhammaantood qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu naarkii walxaal hum ahlu naarkii yakhtasimuuna ay ku doodayaan fiiha filjaxiim naarta jaxiima dhexdeeda iyagoo ku doodaa ay waxay yidhaahdeen tallaah ilaahay baan ku dhaarannay in kunnaa in hushaaniye waa mukhafafa min ahaqiila in hushaaniye kunnaa waxaan ahayn la fii dalaalin baadi dhexdeed kuwa ku sugan baadidaasoo mubiinin cad id waqtiyan baadi ku sugnayn nusawiikum idinkaan aan idinla simi jirnay birabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigood maalinkaasaan baadiyaysnay lakiin maxay tara fiili waktigay wax qiranayaan fiili waa wakti abaalmarintiiba dhacday oo jaxiime la joogo ay qaladkoodii qiranayaan waxa saxdaa waxay tahay maanta qaladkaaga inaad qirato ka harto laakiin qirashadaas waxba ma tarayso waa iska calaacal aan waxba ka soo laabanayn marka waxay leeyihiin baadi waxaan ku dhacnay maalinkan rabulcaalamiin in la simaynay maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi allaama cabdiraxmaan ibnu naasir sicdi fii taysiiri kariim fii tafsiiri kalaami lmannaan taysiiru kariim fii tafsiiri kalaami lmannaan uu wuxuu ku yidhi markaan idinla simaynay fi lcibaadati oo cibaadada idinla simaynay allana waa caabudaynay qayrkiisa waa caabudaynay walmaxabati jacaylka markaan idinla simaynay oon allana jeclayn idinkana idin jeclayn mushrikiintu allana waa jecel yihiin sanadkan waa jecel yihin waa isku daraya maxabada inay alla u kala yeelaana la raba soo ma jeedid wal khawfi cabsida markaan idinkula simaynay oon allana ka baqayna idinkan idinka baqayna waxaa la rabaa alla kaliyan ka baqo waxaan kale aadan ka baqin waxba kaama goy karaan waxna kaama kuma tari karaane war rajaa'i damaca markaan alla idinkula sinnay allana waa sugayna in wax noo taro idinkana idinkana way sugayna leeyihin maalinkaasaan halaagsanay wanadcuukum markaan idin tuugaynay maalinkaasaan baadiyaysnayn kamaa nadcuuhu sidaan alla u tuugno saas wey idan qof kasta oo maanta ilaahay la simo la wadaajiyo cibaadada maxabada cabsida rajada tawakulka tuugmada nadarka iyo shardi xirashada qof kastoo ilaah la wadaajiya maalinkaasuu dalaalkiisa qira doonaa aysan waxba u taraynin maalinkaas xaafid ibnu kaiir isagu macnaha intaas waa ka sii ballaariyey oo wuxuu yidhi waxa wey la simidda waxaa ka mid ah ay najcalu amrakum mudaacan kamaa yudaacu amra rabbi alcaalamiin oo wuxuuba ka dhigayba madaxdii ahlu dalaalka aheed waxa la eedayna inay tahayba madaxdii ahlu dalaalka aheed oo wuxuu yidhi waxaan baadiyaysnayn maalinkan amarkiina ka dhigayna mid la addeeco oo la raaco sida loo addeeco amarka rabbilcaalamiin maalinkaasaan baadiyaysnayn wa cabadnaakum maca rabbilcaalamiin oon rabbilcaalamiin inla caabidnay marka labadii waa soo geli idan waxa waa la mid iyaduna oo qofkii waxa weeyaan allah la sima cid kaleeto xagga daacada oo waa maxay alla xaq wuxuu leeyahay inuu isagu wax sharciyeeyo waxaanu waa xalaal ilaahay baa xaq u leh waxaanu waa xaaraam waxaanu waa waajib waxaanu waa sunnu alla xaq u leh cid kaleeto sharci ay dejiday ee ay yidhahdeen waa xaaraam waa xalaal waa xaq waa baadil haddaad ku addeecdo oo aad tidhahdo shaygan waa xalaal oo reer hebelaa dejiyo ama baarlamaankaa dejiyo ama odayaalka dhaqankaa dejiyeen idan rabulcaalamiin aad la sii ood ka dhigto sidaas inay waajibto oo tiraa sharcigaas waa in aggi agga loo dhaafo waa waajib waa in la ilaaliyo fiiri sidii rabbikiisii oo kalead ka dhigtay soo maaha marka idan ilaahay baad la caabuday marka waad la sinta marka taasuna waa la midu leey wax shakiyana male inay la mid taho aayado qur-aan ayba noogu imaan doonta suuratu tawba qofka waxa weeyaan wax ilaahay qaybkiis xalaaleeyey xalaal ka dhigta ilaahay qaybkiis wuxuu xarimana xaaraam ka dhigta inuu ilaah ka dhigta oo uu caabuday ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah marka waa noocaas weeye ilaa wuxuu yidhi subxaana waxay yidhaahdeen ahlu naarkii ayagoo calacalaya wamaa adallanaa nama baadiyayn ila almujrimuuna dembiilayaalka maahne mujrimiintiiana baadiyey waa dadkii ugu yeeray dalaalkan qaar waxay ku fasireen ibliis qaar waxay ku fasireen wiilkii nebi aaden wiilka kala jiray ilaa isaga ugu horreeyey wax bilaaba in dad la dilo kadibna waa looga dayday marka labadaas keliya maahane waxaa loola jeedaa ibliis ha ahaado amase banu aadan ha ahaado cid kasta oo xumaan samayda oo looga daydo ama dadka ugu baaqda oo ficlan dadka qowlahaan ugu baaqda ama ficilahaan waxa weeyaan mujrimiintaasay ka mid yihiin dadka baadiyeynaya cid kastoo dadka ugu yeerta waxa weeyaan kufri iyo macaasi mujrimiintu waa kuwaas ibliisa ugu horeeya wiilkaas nebi aadanna waa soo gela wiilkaas nebi aadan fiiri oo wiil qofka kala dili maxaa la dil lama oqon isagaa bilaabay marka labadaas ibnu jariir waxa weyn iyo a'imad sida baqawi waddadaasay wada mareen ibliis iyo wiilkii nebi aadan wey yidhaah laakiin shaki male almujrimuun asha ku jirtaa inay tahay waxa weyn aljinsiyad oo cumuum ah waxay yidhahdeen famaa lanaa nooma sugnaanin min shaaficiina kuwa ergeeya walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin xamiimin oo noo dhow oon wax noo qabto maanta waxay leeyihiin inta ergeynada ergadooduna anficime saaxiib noo dhow wax noo qaban ma idan waxa weeyaan qofka hadduu shirki ku dhinto shafaacada waxba kuma leh aayaddaas waxaa laga qaadanaa waxa weeyaan in ay jiraan dad aan ambiyad ahayn oo shafeecayo wuxuu yidhi qataada yaclamuuna way ogyihiin wallaahi allan ku dhaartee anna sadiiqa idaa kaana saalixan nafaca saaxiibka fiican inuu wax taraayo ay ogyihiin nimankaanu wa anna alxamiima idaa kaana saalixan shafaca waxa weeyaan qofka qaraabada ee saalix hadduu yahayna inuu shafeecayo ay ogaayeen wy laakiin ayaga loo shafeeci maa sababtoo ah shafaaca maxaa lagu helaa tawxiid ilaa nabi maxamed ala weydiye xadiiska saxiix bukhaariga abu hurayra weydiiyey man ascadu naasi bishafacati yaa ugu liibaan badan oo ugu heli og macnaha soo ma jeedid nabigu muxuu ku jawaabay man qaala laa ilaaha ila allaahu khaalisan min qalbi waa qofka laa ilaaha ila allahu yidhahda keliya maya khaalis isagoo qalbiga ka baraxtiray marka waxaa lagu helaa shafaacada waa tawxiidka waxa lagu waayana waa maxay shirkiga idan marka ayaan darro waxa ah in badan oo ummadda ka mid ah waxa ay ku weynayaan shafaacada berri waa maxay hadda gaaladan shafaaco maanta ma lihin ay leeyihin adduunka markay joogaan alqankii inta cabnaan maxay dhihi jireen haaulaai shufacaauna cindallaah idan marka waxa shafaacada lagu weynayaa waa adduunka inaad samaysato cid cibaado loo leexiyo oo alla qaybkiisa ee la tuugo ee la tala saarto ee laga cabsado ee la rajeeyo taas inaad samaysato wey taasaa lagu hoogaya meesha lagu hooga waa halkaas marka taasay qirayaan marka weli way sii wadaan waa calacaleen ilaa wuxuu yidhi subxaana waxay yidhaahdeen falow anna lana hadday noo sugnaa laheed karatan celin alla celin adduunyadna loo celiya hadday noo sugnaa laheed fa nakuuna fa bisababi an nakuuna inaan ahno sababteed min almuminiin muminiinta kuwa ka mid ah allah haddii adduunyadna loo celi lahaa oo waxa way muminiin aan noqo lahayn waxay tamaninayaan oo jeclaanayaan in adduunyo loo celiyo oo ay soo rumeeyaan maxaa halkaas kaaga cad waxa lagu badbaadaa iimaanka asal u ah iimaan a asal u ah waxa lagu halaagsanayaana shirkiya asal u ah marka iimaankiiyay tamaninayaan ilah wuxuu yidhi subxaana inna fii daalika arrintaas la soo sheegay doodda nabi ibraahim uu la galay qoomkiisa siduu xujada ugu oogay waxa weeyaan la'aaya calaamad cad ayaa ku sugan calaamad cad ayaa ku sugan oo lagu cibro qaato wamaa kaana akaruhum laakiin dadka intooda badano muminiin xaqa rumaymaya sidaas weeye dadka badankoodu xaq ma rumeeyaan badanka dadka waa ahludalaal wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa alcasiizu waa la qaalib ah alraxiimu oo naxariis badan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi kadabad way beenisay qowmu nuuxin nabiyullaahi nuux qoomkiisii almursaliina rusushii ilaah soo diray beeniyeen id waqtigay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood nasaban xagga nasabka ugu walaal ah nuuxun ee nuux ah alaa tattaquu war miyaadnan alla ka baqayn innii aniga rasuulun mid la soo dirayaan ahay lakum idinkaa la ii soo kiin diray rasuulkaasoo amiinun lagu aaminay waxyiga fattaqu llaaha allaah ka baqa keligiis wa adiicuuni anigana i addeecoo warkayga yeela wamaa as'alukum idinku weydiisamaa calayhi calaa nusxii nasteexayntaan inin nasteexaynaa min ajrin wax ujraa idinku weydiisamaa in ajriya maa ajriya aniga ujradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigii iska lahaa dushiisa ma ahane fattaqu llaaha allah ka baqa wa adiicuuni warkayga yeela haddana rabbulcaalamiin wuxuu nooga warramayaa addoonkiisii rasuulkiisii nabiyullaahi nuux calayhi salaam wa huwa awalu rasuulin bucifa ila alardi bacda maa cubidat alasnaam waalandaad waa rasuulkii ugu horreeyey oo banu aadan sanab caabudo loo diro banu aadan gaaloobay oo ilaahay qayrkiis caabudoo mushrik ah waxa weeyaan rasuulkii ugu horreeye loo diro wey nebiyullaahi aadam haddee nabi alluu ahaa caruurtiisu muminiinay ahaayeen muwaxidiin ah kun sano tawxiidkaasa la kala dhexlaya suu yidhi cabdullaahi bni cabbaas markaas kadib ayaa dadkii kun sano kadib shan weli oo saalixiin ah oo wadi iyo yaquus iyo yacuuq iyo nasri la yidhaahdo ayay kala caabudeen shantaas weli oo saalixiintaaho dhintay ah shaydaan ku qalday waa ka dhinteen markay dhinteen ah shaydaan dadkii u waxyoodu yidhi war dadkii wanwanaagsanaa si aan loo halmaamin waxa weeyaan hala soo mid walba hala soo sawiro masawirkiisii qabriga hala dhigo saxiix bukhaariga ku taalla horena waa usoo akhrina suuratu nuux saxiix bukhaarigana ku taalla cabdullahi bin cabas inuu yidhi marka masawiradii hala dhigo qabuuraha qabuurihii yaa la dhigay taallooyinkii maxaa la rabaa huu yidhi in lagu soo xasuusto wanaaggoodii alla soomkiisii kii soomna sida aad u soomto salaadiisii sida aad u tukato sadaqadiisii adkaartiisii qayrkii qayrkii in lagu xasuustaan ka rabna annagu kama rabno man caabudayni soo ma jeedid intaasuu meesha kow ka bilaabo maxaa yeele kufrig inuu ka bilaabo ka yeeli maayo waa muwaxidiin dadkaan markay dadkii nuucaas ahaaye taallooyinka meesha dhigay dhinteen cilmigiina la halmaamuu yidhi cabdullahi ibni cabaas markaasaa la caabudo nin walba yidhanu aabbahi waxaan u imid isagoo kan caabuda khalaas dadkii dambe kuwii horena bidcay bilaabeen kuwii dambena waxa weeyaan waa gaaloobeen soo ma jeedin marka dadkii ugu horreeyeen shirki ku dhaca waxay ku lumeen laba shay ah waa maxay altaswiir waalcukuuf cala alqubuur labadaas shay asal u ahayd shirkiga oo dhan shirkigo dhan labadaas asal u ah waa maxay masawir iyo qabri la dul fadhiisto labadaas asal u ahayd marka waa banu aadanka shirkigiisa asalka meesha u ah labadaas marka rasuulkii ugu horreeyo loo dira nabiyullaahi nuux noqda calayhi salaam taasa ilahay nooga warran ilaa wuxuu uhi subxaana kadabad way beenisay qowmu nuuxin nabi nuux qoomkiisii almursaliina rusushii beeniyeen fir waxaad moodaa rusul tiro badan in loo diray almursaliina fir rusushiiyay beeniyeen ilaa muxuu yidhi id waqtiyay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkooda nasaban xagga nasabka walaal ugu yidhi xagga diinta maya waa ka dhashay ukuwada la sheega waa xagga nasabka qofka gaal hadduu la dhasho waa isku nasab waa la dhihi karaa walaalkiis waa la dhihi karaa hebel walaalkiis isagoo gaala laakiin waa xagga nasabka nuuxun oo nuux ah markuu ku yidhi alaa tattaqun war maadna alla ka baqayn war miyaadnan alla ka baqayn marka fiiri ha aayadda hore waxay leedahay mursaliintiiay beeniyeen aayadda dambena waxay tusay hal rasuul inuu la hadlay oo ah nuux waxaa laysku waafajinaa sida waxa weyn aimadu tafsiir ay yidhahdeen oo ibnu kaiir iyo qayrkoodba ay mareen maxamed ulamiinu shanqiidina dafcu ihaami litraabku aad ugu caddeeyey waxay tahay rusushoo dhan waxaa lala soo diray shay waaxid ah oo waa maxay shayga lala soo diray cibaadatullaahi waxda alla keliya ha la caabudo rusushoo dhan taasaa lala soo diray walaqad bacasnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaaha wajtanibu daaquud taasaa lala soo diray markaa maadaama lala soo diray hal mid qof ka beeniyaa rusushoo dhan waa beeni ilaa rusushoo dhan isku shaya lala soo diray sidaas weeyaan marka waxaa la leeyahay qoom kasta hal rasuulkay beeniyaan kulli waa beeniye welidaa saa daraaddeed hal rasuul qofka ku kufriyaa rusushoo dhan waa ku kufri waana gaal ha hadda ummadda joogto maanta joogta hadduu yidhi anuu nabi maxameda rumaysana waana raaca laakiin nebi huud aniga ma yeelaayo waa gaala la leeyahay qofka ku shakiyana waa gaalka maxaa yeelay nebi huud inuu nabi alla aha qur-aankaa sheegay soo maaha aw saad qur-aanka u rumaydo marka ma dhici karta inad qur-aankii rumaydo ma dhici karto marka waxa weyn hal rasuul qofka ku kufriyaa khalaas rususho dhan waa ku kufriye sida qur-aanka hal xaraf qofka ku kufriya qur-aanka dhan ugu kufriye soo ma jeeda marka rusushiio dhan ayay beeniyana laleeyahy maxaa yeele rusushu isku shay ayay wadeen ilah wuxuu yidhi subxaana nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi innii aniga rasuulun mid la soo dirayaan ahay lakum idinkaa la ii soo kiin diray rasuulkaasoo amiinun la aaminay oo lagu aaminay waxyiga inuu ummadda gaadhsiiyo rabbulcaalamiinaa waxyiga ku soo aaminay fattaqu llaaha allah ka baqo keligiis caabuda wa adiicuna anigana ee adeeco warkayga yeela markaa qofka labada shay laga allah inuu keligiis caabudo waxa uu ku caabudaya hawe inay noqoto lama rabo rasuulka dariiqiisa inuu ku caabudo la raba warkiisa yeelo taasaa la rabaa wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux wamaa as'alukum inin weydiisamaa calayhi calaa nusxi nasteexaynta aan idin nasteexaynaa oo aan idin soo gaarsiinaa diinta min ajrin wax ujraa idinku weydiisama wax ujraa idinkagama rabo in ajriya maa ajriya aniga ujradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin rabbulcaalamiin dushiisa maahan meel kale maahan cid kale ujra ugama rabo rusushana dariiqoodu kaas wada ahaa dhammaan rusushu waxay dhihi jireen diinka aan idin gaarsiinaa nusxiga aan idinla taaganahay habeen iyo maalin aan idin dhawaaqaa ujro ilaahan uga raba waana sidaas sida saxda ah ee laga rabo qof kasta oo rususha raaca oo atbaacu rusul ah waa inuu diinta gaarsiinteeda ilaah ajar uga raasada banu aadamkuusan ajar uga rabin kaas markaasaana ilaahay barakayna asaguna markaasa ilaahay ka aqbala laakiin hadduu ujro uga rabo ujradaas waxay rabtaa noqoto ujradu waxay noqon rabtaa maal uu ka gurayo oo uu leeyahay wanigaas diinta idinla taagane ii dhiib oo uu ka qaadanayo wuxuu noqon karaa inuu waxa weeyaan koox ku badsanayo kursi ku gaarayo waa isku mid waa isku mid oo waxa weeyaan diinkaba dan kale ugu sheegimaa ee afar aad ururka ku darsato meeshaad ka heshido isleeyahy afar kooxdaaday ururkaagaad ku buuxsato si hadhow waxa weyn aad cod uga heshood kursi uga hesho waxa weyn kulli wixii o dhan waa ujro waana dalaal wey ma ahan dariiqadii nabiyaalka dariiqada nabiyaalku waxay tahay qofkan diinta ugu sheeg in naar aad uu ka ilaahay ka badbaadiyo adigana ujradaada ilaahay ka sugo ilaahay weyna markaasaana ilahay qowl ka barakayna marka qof kasta waxaa la rabaa dariiqada rususha inuu ka dariiqo dhigto fattaqullaaha ilaahay ka baqa wa atiicuuna anigana warkayga yeela jawaabtoodii waatan ay ku jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen annuminu laka ma kuu rumaynaynaa walxaal ittabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwii liidnaanta badoo dadka ugu hooseeyey qaala wuxuu yidhi nabi nuux wamaa cilmi ogaalkaygu muxuu yahay bimaa shay aan ogaahay kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa samaynaa in xisaabuhum maa xisaabuhum xisaabkoodu ma ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay dushiisa maahanin dhal kale ma ahanin low tashcuruuna haddaad dareemi lahaydeen maa cayabtumuuhum kuma adnaan ceebaydeen ee wax magaraad adnaan ahayn wamaa ana aniguna ma ihi bidaaridi lmu'miniina mu'miniinta mid cayrina in ana maa ana aniga ma ihi ilaa nadiirun dige un maahane digahaasoo mubiinun bayinu nadaarati digidiisu ay cadda markuu xaqii u sheegay waxay ugu jawaabeen ma risaalada aad sheegaydaan kuu rumaynaa ayagoo dadka kuwii ugu hooseeyey ku raaceen dadkii hooseeyey ee shaqooyinka ugu liita dadka u qaban jiray kuwaasaa ku raacay kuwaasaan markaa aanaan isku jamaaco noqonnaa intaasay ku cilay marka taas in dadka lagu yaso xirfada oo la ihahdo waxaano waxaanoo kaleeto aniga waxa weyn lama siniyo oo waxa weyn isku meelna ma mari karno iyadoo waxa lagu yasayaa ay tahay shaqadiisa amase waxa weyn baahida waxa weyn waa dhaqangaalaad waa kilif waa dhaqangaalaad wey sax maa ilaa wuxuu uhi subxaana qaaluu kufaarti waxay yidhaahdeen an nu'minu laka ma kuu rumaynaynaa oo risaalada aad sheeganayso miyaan kuu rumaynaynaa watabacaka walxaal qad itabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwii liidnaanta badnaa ee bulshada ugu hooseeyey macnaha asfaliintii dadka shacabka ugu hooseeyey waa dabaqadii ugu hooseyday saasay yidhaahdeen wuxuu yidhi nabiyulaahi nuux qaala nabi nuux wuxuu yidhi wamaa muxuu yahay cilmi aniga ogaalkayga bimaa shay aan ogahay kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa sameeya oo aniga maxaa igu jira waxa shaqadooda aniga risaala la ii soo dhiibay wax igu laasiminaya shaqadooda kanxuu ka shaqeeyaa maxaabadu soo guraa kanxuu ka shaqeeya mabacadluugada xaa igu kala jira waxaas shaqadaydaba maahan aniga shaqada la ii soo diray waxay tahay digid dadka inaan cadaab uga digo jannana ugu bishaareeyo qofkii i raaca khalaas qofkii i diida waxa weeyaan waa cadiya warkiisu laakiin dadka shaqooyinkooda maxaa aniga ogeysay igu jira maxaan u baaraya taas waa macno waxaa kaleetoo dhici karta yidhaha mufasiriintu wamaa cilmi ogaalkaygu muxuu yahay bimaa kanuu yacmaluuna kaanahum inay yidhaahdeen war dadkaana waa dadka dadka ugu liitay kuuma raacin ikhlaas iyo darci ee maadaamay cuqdad tabanayaan ayay saas ku raacin eeila dad la yaso hooseeyo weeye taasna jawaabteedu waxay tahay war aniga dadkaanu hadday daahirka ii muujiyaan wanaag maxaa iigu jiroon u baaraya maka daacada mase kamaa arrintaas yaa kula xisaabtamaa allah aniga daahirkaas qofkii wanaag ii muujiyo wanaagan u arka qofkii xumaan ii muujiyana xumaan laakiin waxa u qarsoon rabbiga kula xisaabtama idan marka waxa weeyaan qofkan inaad tidhaahdo waxa weya waa dadkii dabaqadaha ugu hooseeyey oo hadda diin jacayl meesha ma geyni waxa weeyaan cuqdaday qabeen inay meesha u galeen waa akhlaaq xumo iyo dabdaf iyo warkii reer nuux warkii waxa weeyaan qowmu nuux weeyaan waa warkaas war qaldan wey wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux in xisaabuhum maa xisaabuhum xisaabkoodu ma ahaanin ilaa calaa rabbi rabbiga dushiisa maaha rabbigaa la xisaabtama hadday aniga aysan waxa weeyaan ii raacin ikhlaas iyo dar alla ee waxay ii raacayaan ay tahay dan kale ilaha kula xisaabtama aniga igu jiro hawliitaalla maahan aniga low tashcuruuna haddaad dareemi lahaydeen jawaabkiiya maxduufa haddaad dareemi lahaydeen maa cayabtumuuhum kuma adnaan ceebaydeen haddaad ogaa lahaydeen arrintaas kuma adnaan ceebaydeen wamaa ana anigana ma yihi bidaaridi lmuminiina muminiinta mid cayrinaya waxaad moodaa yidhi xaafidku inay yidhaahdeen aan ku raacna kuwaan iska fogey annaga iyo kuwaas isku meel mari maynee la fadhiisan maynee waxa weeye waana sidii qurayshu ay dhihi jirtay nabigeena suuban sala allahu calay wasalam war waxaan lama fadhiisan karnee wakti gooniya noo sameen wakti gooniya oon kula hadalano kuwaas lama fadhiisan karnee waa dad fuqara hal maray haystaan waa ku dhididayaan waa soo shiiraayan marka lama fadhiisan karno sidaasay dhihi jireen mutakabiriinta gaalada marka waxay leeyiin waqti gooyona sii wuxuu ku yidhi nabiyullaahi nuux wamaa ana aniga ma ihi bidaaridi lmuminiin muminiin mid cayrinay ma muuminan ka faanaahay cayri kaa yeeli maayo hadaad qayr doonayso adaa u baahana diinka dhegayso hadaadan doonayn ood leedahay halkaan ma fadhiisan karo waxaad ka heshaad leedahay gaalnimada la fadhi in ana maa ana aniga ma ihi ilaa nadiirun dige maahane digahaasoo mubiinun bayinu nadaarata digiddu socda wax kale aniguma jiraan qofka shariifka oo sarreeya midka hooseeya labadaba waa qiimayna qofkii xaqa qaata qiimo agtayda kaleey waxa weeyaan qofkii xaqa diidaana wax qiimo agtayda kama le intaas weeye qiimaynta qaaluu waxay yidhaahdeen qowmu nuux lain lam tantahi wallaahi haddaadan ka joogin nuuxow lain lam tantahi haddaadan ka joogin yaa nuuxu nuuxow latakuunanna waxaad ka mid noqonaysaa ood ka mid noqonaysaa min almarjumiina kuwa la rajmiyo qaala wuxuu idhi nabi nuux rabbi rabbigaygiyo inna qowmii tolkay kadabuuna way beeniyeen faftax kala xugmi baynii wa baynahum aniga iyo annaga dhexdeenna aniga iyo ayaga dhexdeenna na kala xugmi fatxan xugun wanajini aniga i badbaadi waman dadna badbaadi maciya aniga ila jira min almu'miniina mu'miniinta xaalo ay yihiin faanjaynaahu waa badbaadinu ilaahay yidhi faanjaynaahu nuux waa badbaadinay waman dadna waa badbaadinay macahu nuux la jirkiisa ahaaday filfulki doonta kula jiray doontii almashxuuni ee la buuxiyey uma agraqnaa waa maashaynay bacdu ay bacda injaa'ihim mu'miniinta badbaadintoodii ka gadaal albaaqiina intii soo hartay ayaan maashayno badda ku qarqinay inna fii daalika arrintaas la soo sheegay min ihlaaki alkaafiriin wainjaa'i almu'miniin la aayatan calaamadaa ku sugan wamaa kaana akharuhum laakiin dadka intooda badanu ma ahan mu'miniina kuwa xaqa rumaynaa wa inna rabbaka rabbiga lahuwa alcasiisu waa mid haalib ah oo awood wuxuu doono ku meelmariya iskale alraxiimu ee naxariis badan allah subxaana wa tacala nooga warrami waxa weye nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisii warkoodii meeshii doodoodii ku soo gabangabooday markuu muddo dhex joogay nabiyullaahi nuux sagaal boqol iyo konton sano uu dhex joogay oo uu habeenkii u yeerayey maalinkiina diinta ugu yeerayey jahran si caddaan ah iyo siran si caddaan ah oo uu intaas ku celcelinaya gaalnimana ay daa'imeen markii dambe sida lagu yaqaano dadka ahlu kufriga ah ama mujrimiinta ah xaqa markay xujo ka horkeeni waayaan awoodaan adeegsana ku leeyahy waa ku xiraa waa ku dilaa waa ku aflagaadaynaa intaasuu leeyahy marka tiiyay u leexdeen fiiri qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii waxa weeyaan qowmu nuux lain lam tantahi wallaahi haddaadan ka joogin yaa nuuxu nuuxow latakuunanna wallaahi waxaad ahaanaysaa ood ahaanaysaa min almarjuumiina kuwa la rajmiyo mid ka mid a waxay ula jeedaan marjuumiin waxaa lagugu rajminaa billisaani walyadi wey waxaa kuwa la rajmiyo oo carabka lagu rajmiyo carabku waa khatar weeye waxbuu jaraxeeyaa soo ma jeedid waxa weeyaan dicaayadaa lagugu furaa waa ku dicaayadaynaynaa waa sixroole sixir ayaa ummadda ku haystaa inta raacday sixir ay ku raaceen diin kuma raacin waa waalan yahay waa iska qaaqleeya waxba yaan la dhagaysan waxa weeyaan meel kalea laga soo dira annagaaba og meelo kaleu wax ka qaataa wax dicaayadan sii daynayn ibnu jariir muxuu yidhi mataqan wuxuu yidhi latakuunanna min almashtuumiina yaquulu wuxuu leeyahay lanashtamanaka wallaahi waa ku caayayna dicaayadaan kugu furayna idan dadka diinta wada ee ducaadda xaqa ah towxiidka iyo sunnada ugu baaqaya dariiqada nabiyaalka ku socda dicaayadda laga daba furaa ee la yidhahda meel kalaa laga soo diray annagaa og meel heblu mushaar ka qaataa cid kaleetu u shaqeeya warkama haydaan waa waalayah waa iska qayliya waa dariiqadii kufaarta ogaada marka adoon is ogayn ha ka mid noqon junuuddu ibliis adug adoon war iska hayn haddana junuuddu ibliis ibliiskii qof u shaqeeya inaad noqotaa waa ayaan daro adna aad ismoodaydo inaad xaq u gargaarayso marka waxana waa lagu rajmina waa lagu rajmina waxa loola jeeda carabtaa lagugu dicaydayna dhagaxa lagugu dilana waa noqon karta labadaba waa jirta qaaluu waxay yidhaahdeen lain wallaahi allaan ku dhaaraneen in lam tantahi haddaadan ka joogin yaa nuuxu nuuxow latakuunanna waxaad ka mid noqon ood ka mid noqon min almarjuumiina kuwa la rajmiyo billisaani carabka lagu rajmiyo iyo weliyadii gacantaba qaala wuxuu yidhi marka mar hadday dhaarteen oo gaalku kuu dhaarto halkaa la aada muuminku halkuu aadaa ma calacala ma isdhiibaa maya muuminku rabbigiisu aada mar hadduu awooddiisa aaday adiga awooddaad ku tiirsanta waa rabbulcaalamiin rabbi caalamiin waa inaad u calacasho adna qaala nabi nuux wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo inna qawmii tolkay inna qawmii tolkay kadabuuni waa i beeniyeen kadabuuni yaa mutakalimka yaa laxafe sooma jeedi kadabuuni waa i beeniyeen faftax allow kala xugmi faftax ay uxkum wey faftax allow kala xugmi baynii aniga iyo wa baynahum ayaga dhexdeenna fatxan ilaahu xugun kala xugmi xugunkuna waa sidaan u weydiisana ayagana allow halaag annagana na badbaadi wanajinii aniga alla way badbaadi waman dadna badbaadi maciya la jirkayga ahaaday min almuminiina xaale ay yihiin min almuminiina ka mid ah dhehen waa baya- waa tan waa bayaaniya min almuminiina xaale yihiin dadkaas ila jira faanjaynaahu fada tartiibta iyo tacqiibka fiiri isla markiiba ilaahay weynaa waa badbaadiyey nuux iyo intii xaqa rumayday faanjaynaahu nuux waa badbaadinuu ilaah yidhi waman dadna waa badbaadinay macahu nuux la jirkiisa ahaaday filfulkii doonta kula jiray amase filfulkii doontiiaan ku badbaadinay oo xaggaad ku tacalujin filfulki doontiiaan ku badbaadinay doontii almashcuuni la buuxiyo dadka iyo alaabta laga buuxiyey intii muminiinta heeda la saaray xataa wiilkii nabi nuux waa uu ka har nabiyullaahi nuux oo nabi allah oo rasuul ah oo ululcasmi ah oo asagu diinta dadka ugu yeeraya wiilkiisii kufaartuu la halaagsan idan marka waxa weeyaan ilaahay weynaa unbaa ummadda hanuuni kara cid kale aan wax ma hanuuni karto waxa weeyaan qofka asagu diinta wada oo tawxiidka wada oo sunnada wada kuu dhalaya gaal noqon kara kii asaga dhalaana gaalu noqon kara oo haddee nabiyullahi ibraahim aan ka soo baxna qisadiisa ma aabbihiisa gaalnimo ku dhintay marka waxa weeyaan ciddii ilaahay u talagala hanuunka qaadanaysa ciddii ilaahay ugu talagalo ayaa hanuunka qaadanaysa ee hanuunka waa lays dhalay iyo waa laysla nool yahay midna laguma qaato hanuunka waa ciddii ilahay ugu talagalo subxaana wa tacaala ilah wuxuu yidhi subxaana uma adraqnaa waan maashaynay oo waan ku qarqinnay waxa weeyaan bacdu bacda injaa'ihim uma adraqnaa waan maashaynay bacdu bacda injaa'ihim nuux iyo mu'miniintii badbaadintoodii ka gadaal albaaqiina intii soo hartay intii doonta ka soo hartay oon doonta la saarin waan maashayno biyihiiya lagu qarqiyey ilah wuxuu yidhi subxaana ina fii daalika arrintaas la soo sheegay min injaa'i almu'miniina wa ihlaaki alkaafiriina in mu'miniintii la badbaadiyey gaaladiina la halaagay la aayatan calaamad lagu cibro qaataa ku sugan ee calaamad lagu cibro qaato ayaa ku sugan wamaa kaana akarum dadka badankooduse ma ahan mu'miniina kuwa aayaddaas rumayna oo ka qaad ka faa'iidaysana akaru naasi waa gaalo dadka intooda badan waa gaalo wa ina rabbaka rabbiga lahuwa alcasiisu waa midka qaalibka tiisa meel mare cidda uu asagu doono inuu u gargaaro lagama adkaa karo cidda uu doono inuu halaagana lama badbaadi karo midda rabbi unbaa soconaysa waa casiis alraxiimu waana alla naxariis badan weeye kadabad way beeniday caadun reer caad almursaliina rusushii la soo diray ayay beeniyeen id waqti ayay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood nasaban xagga nasabka ugu walaal ah huudun oo huud ah alaa tattaquu war miyaadnan alle ka baqaynin innii aniga rasuulun ku la soo diray baan ahay lakum idinkaa la ii soo kiin diray rasuulkoo amiinun waxyiga loo soo aaminay fattaqullaah war alla ka baqa wa adiicuuna anna warkayga yeela wamaa as'alukum idin weydiisamaa calayhi calaa nusxii qayr miiridda aan idin qayr miirayo min ajrin wax ujraa idin ku weydiisamaa in ajriya maa ajriya aniga ujradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin rabbulcaalamiin dushiisa ma ahaanin meel kale ujradaydu ma ahaanin qaala nabi huud wuxuu yidhi atabnuuna ma dhisaydaan bikulli riicin meel sarrayda dhammaanteed aayatan calaamad miyaad ka dhisaydaan aayad miyaad ka dhisaydaan tacbauuna xaalo aad iska cayaaraysaan wa tattakhiduuna ma waxaad samaysanaydaan masaanica barkado lacallakum takhluduuna likay takhluduuna inaad waartaan darteed waidaa badashtum markaad wax qabanaysaanna badashtum ma qabanaysaan jabbaariina xaalatiin kuwii dadka qasbid badan fattaqullaah war alla ka baqa wa adiicuuni warkayga yeela wattaqu ladii allihii ka baqa amadakum iniin kordhiyo iniin siyaadiyey bimaa taclamuuna waxa aad og tihiin amadakum wuxuu iniin siyaadiyey biancaamin xoolo wa baniina wiilal wa jannaatin aseendooyin wa cuyuunin ilo qulqulaya innii aniga akhaafu calaykum waxaan idinkaga baqaa cadaaba yowmin maalin cadaabkiis maalinkaasoo cadiimin weyn allah subxaana wa tacaala qisadaanna wuxuu nooga warramin addoonkiisii rasuulkiisii nabiyullaahi huud calayhi salaam qoomkiisii u yeedhay qoomkiisu waxay degganaayeen axqaaf meesha la yidhaahdo oo buurahan bacaadka badan ee waxa weeyaan khadramowd u dhow ee yamaneed dhulkaasay degganaayeen axqaaf ayay degganaayeen marka waxayna ka dambeeyeen nabiyullaahi nuux qoomkiisii oo sidaan hadda waxa weeyaan qisadu iskugu xigto sidaasay labadan qoom u kala horreeyeen inay sidaas ahaayeenna suuratu acraaf ayaa si sariixa ilaah ugu sheegay وصدق الله لا يرعاد وإلى يري واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح warxasuusta markii ilaahay dhulka idin dejiyey oo khaliif idinkaga dhigay qowmu nuux markii la halaagay ka gadaal marka qowmu nuux qoomkii ku xigoo ka dambeeyey wey qoomkii ka dambeeyey weeyaan ilaah wuxuu uhi subxaana kadabad way beenisay caadun reer caad almursaliina rusushii lasoo diroo dhan ayay beeniyeen maxaa ila nebi huuday beeniyeen nabi waaxida qofkii beeniyaana rusushoo dhan waa beeniyey ilaa rusushu waxay ku wada baaqayeen waa shay waaxida waa tawxiid waa cibaadatullahi waxda waalkufru bitaaguut marka rusushoo dhan way beeniyeen id waqti ayay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood huudu nebi huud marka rasuulkii loo diray waa kana waa huud walaalkood waa xagga nasabka waa ka dhashay ee waxa weyn diin ahaan isku walaal ma ahan huud waxa weyn id qaala lahum markuu ku yidhi akhuuhum walaalkood huudun oo huud ah alaa tattaquu war miyaadnaan alle ka baqayn innii aniga rasuulun kula soo diray baan ahay lakum idinkaa lai soo kiin diray rasuulkaasoo amiinun la aaminoo waxyiga lagu aaminay rabulcaalamiina waxyiga igu soo aaminoo ii soo dhiibay fattaqu llaaha allah ka baqo keligiis caabuda waadiicuun ama i adeeca oo waxaan idin amra yeela waxaan idinka reebaya kahara waxaan idiin sheegaya rumaysta wamaa as'alukum idinkuna weydiisa maa waxa weeyaan shubhada iyo tuhmada in dacwadu ka beri tahay waa wanaag dacwada iyo diinka qofku sheegayo inuu ka beri yeelo ka fogayo wixii la tuhmi karo waxa weeyaan oo u yidhahdo wax dana idinkama rabo kursi idinkama rabo madaxnimo idinka raadi maa maal idinka raadi maa magac idinkama rabo war alla kaliya caabuda ilaahay kaliya ku xirma wanaaga intaa dacwada waa dariiqada nabiyaalka ma garatay ilaa banu aadanka kale waxaa lagu yaqaanaa hadday wax tar wadaan danay keliyihin dan unbay kaleeyihin adduun marka tawxiidka iyo sunnada ku baaqidiisa in qofka daacigaahu beri yeelo oo uu ka hufo waxa weeyaan tuhumka waa ay shay aad u wanaagsan oy caddahay warkiisu ilaahay cidaan ahayn wax ugama rabo saas waa inuu yahay dacwadu wamaa asalukum idinku weydiisamaa calayhi calaa nusxi nasteexaynta aan iniin nasteexaynayo on iniin qayr miinayo min ajrin wax ujraa idinku weydiisamaa in ajriya maa ajriya ujradaydu ma ahaan ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbiga iska leh dushiisa ma ahanin meel kale ma ahaanin cid kale ujro ugama rabo atabnuuna ma waxaad dhisaydaan ku yidhi bikulli riicin meel sarrayda dhammaanteed riica waa makaanun murtafic makaanka sarreeyo wey bikulli riicin meel sarrayda dhammaanteed aayatan calaamad miyaad ka dhisaydaan tacbatuuna xaalaad iska cayaaraysaan meel kastoo sarrayda waxa weeyaan dhismo dheer ay ka dhisayaan oo aan wax danahoo kale laga lahayn keliya waa maxay waxa weeyaan waa dhoola tus camal awooddeenu intay laegta arka wa dhismayaalka aan samaynayno arka intaas wey wax kale oo dan ah oo ay ka leeyihiin ma jirto meel sarrayda markay yimaadeen khalaas dhismo weyn ay ka dhisayan waana ka tegaay marka war juhdigiinnii ha ku baabi'innina waxaa nacfi adduunna ka soo laabay nacfi aakhirana ku soo laabay ha ku baabi'innina dhoolatuska iyo waxa weeyaan jimatuurkana iska daaye oo keliya un awooddeenna ha la arko idinkoon cid aad waxa weeyaan hadda aad waxa weeyaan istusayda aysan jirin oo banu aadankaas aad iska gadaydo soo uma jeedid wuxuu ku yidhi nabiyullaahi huud watattakhiduuna ma waxaad samaysanaydaan masaanica berkado masaanicda waa jamcu masnac masnacana waxa weyan berkada biyaha meesha dhulka inta la qodo waxa weyan biyaha lagu kaydiyo taasaa loola jeedaa dhulka inta la qodo waxa weyan qaabo badana dadku u qodaan oo qolo inta qodaan oo waxa weyan shamitaan la mariya berkadaa la yidhaha qolana waaba iska caramidow inta qodo ayuu biyaha u celina ama eeguu leeya ama wuxuu leeya war weyn miduu rabaa ku magacaaba meelaha la qodo biyaha loo diyaariyo wey soo ma jeedid meelaha iska balliyada maahanoo biyuu iska degaan laga hadli mayo ayagaa tan qoday dhul weyn inta qodaan oo dhulka hoos u qodaan ayaa waxa weeyaan waxaa la marina wax biyaha celiya soo ma jeedid waa barkadaa laleeyahy ama meeshiaabay sideeda u celinaydo waa eegaa laleeyaha madow soo ma jeedid ama waaba war marka waxa weyan meela saasay samaysanayaan meelo waaweyn oo biyaha celiya ayay samaysanayaan watattakhiduuna ma waxaad samaysanaydaan masaanica barkado lacalakum takhluduuna si aad u waartaan oo waxaa is leedahin yaadna dhimana bimeelo waaweyn biyaha celiya iska sameeya wa idaa badashtum marka aad qabanaydaan ood qof rabtaan inaad ciqaabtaanna badashtum waad qabanaydaan jabbaariina xaalatin kuwii qasbid badan waxaad u cadaabaydaan si naxariis darra oo waxa weeyaan keliya tusayda ha lagaa baqo dhaqangaalaadku waa kaasaa qofka inuu dadka markuu qofku qabtaba u cadaabo u ciqaabo si keliya uun caqligeedu yahay oon alla looga baqay oon xuduud kale lagu ilaalayn keliya ay tahay waxa weyan raadkaaga ha laga leexo sida lagu cadaabto qof walba magacaaga ha ka boq mujrimnimo waxay tusaydaa meesha ugu dambayd inaad gaadh dadka inaad u cadaabto keliya ha laga boq oodan ilaah kitaabkiisa ku miisaamayn oodan wax kaleeto ku miisaamayn keliya ha laga cabso bis ay tahay miisaankaagu markaasaa qofka waxaa loo cadaabaa siba siday ka daran tahay oo dadka quusin weeye soo ma jeedin marka waa mujrimnimadii waxa weeyaan reer caadi wey fattaqullaaha allah ka baqa keligiis caabuda wa adiicuuni anna warkayga yeela oo warkayga igu adeeca waxaan idin sheegaa rumaysta waxaan idinka reebaa ka hara waxaanin amraa sameeya daacadu waa taasa marka nicamti ilahay wax ka midu xasuusiye si ay bal allahas u caabudaan ilaahay inuu mudan yahay in la caabudo wuxuu yidhi wattaquu waxaad ka baqdaan wattaquu waxaad ka baqdaan alladii allaha amadakum iniin kordhiyey bimaa taclamuun waxaad ogtihiin war allaha iniin siyaadiyo iniin kordhiyey waxaad ogtihiin war allahas ka baqa wixii uu kordhiyeyu haddana sii caddeeyey amadakum wuxuu allah iniin kordhiyeyo iniin siyaadiyey biancaamin ari iyo geel iyo loo xooluu iniin kordhiyey wa baniina wiilal ayuu iniin kordhiyey wa jannaatin aseendooyin beerageedaluu iniin kordhiyey wa cuyuunin ila qulqulaya iyo biyo iska socdayo durduro ayuu iniin kordhiyey innii aniga akhaafu calaykum waxaan idinkaga baqaa cadaaba yowmin maalin cadaabkiis maalinkoo cadiimin weyn daad allah caasidaan cadaabkaasaan idinkaga baqaa qaaluu waxay dhahdeen jawaabtoodu waa tana gaaladii qaaluu waxay idhaahdeen reer caad nabigii ilaahay soo diray rasuulka allahuud waxay ku yidhaahdeen sawaaun isku mid weeye calaynaa dusheenna awacadta wacdidaye am lam takun ma aadan ahaanina min alwaacidiina kuwa wacdiya inaadna wacdido iyo in kale isku kanami in haadaa maa haadaa waxa aad sheegaydana ma ahaanin ilaa khuluqu lwaliin amase in haadaa maa haadaa waxa aan samaynaynaa ma ahaanin ilaa khuluqu lwaliin ummadihii hore dabeecadoodii iyo caadadoodii maahane wamaa naxnu annagu mana nihin bimucadabiina kuwa la cadaabaa fakadabuu waa beeniyeen hu nabiyullaahi huud faahlaknaahum annana waan halaagnu ilaahay yidhi inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayatan calaamadaa ku sugan wamaa kaana akarahum dadka intooda badanu ma ahan mu'miniina kuwa xaqa rumayna wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa alcasiisu waa mid qaalib ah arraxiimu ee naxariis badan ilaah wuxuu nooga warramin jawaabta ay bixiyeen qowmu huud oo ay ugu jawaabeen rasuulka alle huud ahaa ilah wuxuu uhi subxaana qaaluu waxay idhahdeen gaaladii sawaaun isku mid weeye calaynaa korkeenna awacadta wacdidaye am lam takun ma aadan ahanina min alwaacidiina kuwa wax wacdiya waa iskugu kaana mid inaad annagana wacdido iyo in kale iskugu kaana mid waxbaa wadaad ha isdaalin wey mujrimiin sidaasoo kale hadda jooga magta soomaalida oo markaad tidhaahdo war waxaas ilaahay uga cabso iska daa u leeyahy sheekh aabahayaan ka diid aabbahi hooyadan kadid aniga waxba waqtaa iska baabi idabdaradiisa fiidi laba dembiyuu sii qirana inuu yahay caasi aabihiis hooyadiis caasiyey xumaantana uu ka diidi jiray fiiri inuu xumaantaas ka harana uu ka diidi jiray kawarama meequ isku qira isaga isku maqaati fura war iska daa markale xumaanta war qaadkan iska daa war sigaarka iska daa war balaayadan ka har uu leeyahay sheekh waqtaa iska lum waxba yaan waqti kaa lumin aabbahi iyo hooyadan ka diidi jiray inaan qaad joojiyo ku yidhi bal mujrimkaas meeshuu gaaray qaaluu waxay yidhaahdeen sawaaun isku mid weeye yidhahdeen waa isku mid waa qabar muqadama waxa weeyaan masderka gadaalaa laga dhalaalinaa waa masderka waa kii la dhihi jiray tasmacu bilmucaydiyi khayrun min an taraahudi wey tasmacu bilmucaydi macnaha sabkun bilaa saabikin waxaa leedahay sawaaun isku mid weeye calaynaa korkeenna aw wacadta ey wacduka wacdamu sawaa wacdukadaas dambaa mubtadaa sawaaunta horena waa qabar muqadama inaadna wacdido iyo inaad iska dayda iskugu kaana mid wey ma ka harayn saasay leeyihi iskugu kaana mid wey sawaaun isku mid weeye calaynaa korkeenna awacadta wacdidaye am lam takun ma aadan ahaanina min alwaacidiina kuwa wacdiya in haadaa maa haadaa kanu ma ahaanin ilaa khuluqu lwaliina laba qiraa'o oo sabciyataan ah aayadda ku sugan khuluqu in waxa wayn haada la godo laamkana la godo iyo in la yidhaahdo khalqu lwaliina in haadaa ilaa khalqu lwaliinana waa qiro kale marka khalqu lwaliina markii la yidhaahdo macnaheeda waxay tahay haadaada waxaa lagu ishaaraa nabiyullaahi huud wacdigii uu jeedinaayo diinkii allaha kaasaa lagu ishaaraa marka waxay leeyihiin in haadaa maa haadaa waxa aad noo sheegaydaa ma ahan ilaa khalqu lwaliina ummadihii hore beentay sameeyeen maahan waa been abuur khalqi wanaa ikhtilaaq wey ayagaa been abuurtay waxay la mid tahay in haadaa ilaa asaadulawaliin la midta iyadoo leeyihi waxa weeyaan waa asaatiiru alwaliin saasay leeyihin marka khalqi haddii la yidhahda waa been abuur wey haddii la yidhahdaa khuluqna waxa weeyaan haadaada waxaa lagu ishaaraa noloshooda haadaada waxaa lagu ishaaraa qaabka ay u nool yihiina lagu ishaaraa khuluqna waxay ula jeedaan dabiicada caadada iyo diinkooda macnaheedu markaas wuxuu noqonaa in haadaa maa haadaa nolosheennu ma ahan ilaa khuluqul awaliina ummadii hore caadadoodii kale maahan waa caadadii ummadii hore ku noolaa jirtay waxa weeyaan siday u noolaa jireen aan u noolaanaynaa siday u dhiman jireen aan u dhimanaynaa baci iyo mucaadna ma jirto waxa la yidhaha baci issoo bixin idna ma jirto saasay ula jeedaan caadadii ummadii hore wey qofka waa noolaanaa waa dhimanaa khalaas saasay ugu dhammaata saasay leeyihin baciga inkiraya markaa labada qira saasay kala in haadaa maa haadaa kan aan annaga ku noolnahay maciishadeenna ma ahan ilaa khuluqul awaliina ummadii hore caadadoodii iyo dhaqankoodii ma ahane wamaa naxnu annagu mana nihin bimucadabiina kuwa la cadaabaye soo bixinba ma jirtay leeyi ilaa wuxuu idhi subxaana fakadabuu qoomkii waa beeniyeen hu rasuulka alle huud ahaa waa ay beeniyeen waa ay beeniyeen faahlaknaahum annana waa halaagnu ilaahiy inna fii daalika arrintaas la soo sheegay oo min injaa'i almu'miniin wa ihlaaki alkaafiriin in mu'miniintii la badbaadiyey kaafiriintiina la halaagay la aayatan calaamad lagu cibro qaataa ku sugan wamaa kaana akarum dadka intooda badanuse ma ahan mu'miniina kuwa xaq rumaynaya wa inna rabbaka rabbigaana lahuwa alcasiisu waa mid haaliba sidii awoodda u taagan tahay alraxiimu waa alla naxariis badan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed